waxaan baraarujinayaa as'ilo fara badan oo walaaluhu ayna soo weydiiyeen waxaa in sha allahu tacaala dhici doona nadwo ama majlis khaas ah oo dhammaan wixii as'ilo aadba soo weydiisaan intaanu isku habayno habeen gaara loo samayn doono biidni اllahi tacaala waxaan kale oo u gudbayaa qayb nadwada ka mid ahayd oo dhowr su-aalood ah oo si kooban biidni اllahi tacaala wati inkastoo waktigu uu sii dheeraanayo aynu soo koobi doona in sha allahu tacaala qadiyadda ugu horeysa marka dadka muslimiinta ah khalalku ku farabato iyo fitanku waxaa aada uga faa'iidaysta dadka gaalada ah waxaa sidoo kale madaxa la soo kaca dadka ahlulbidaca ah waxaa nadwadeenna qayb ka ahayd salafiyadu maxay tahay ma hiya salafiya maanta dadka gaalada ah meelaha xarumaha ay cilmi baadhista ay ku sameeyaan oo ku howlan inay islaamka khalkhal iyo tashwiish fara badan ay ku furaan waxa ay go-aan ku gaadheen in magacan sharafta badan ee asalafiya inay ka dhigaan waxaanu ahayn ama aanu geyin waxay go-aan ku gaadheen inay ku shaambadeeyaan dawaa'ifta munxarifka ah ee muslimiinta ku dhex jira in ay la mid dhigaan asalafiya si muslimiintu caamada ah aan aqoonta badan lahayn ay u moodaan kan munxarifka ah iyo kan sunniga ah ee salafiga ah inay isku mid yihiin ahlulbidacu markay jabeen ee gaal iyo muslimba ceebtoodii iyo dacfigoodii iyo hasiimadoodii iyo naqsigoodii iyo inxiraafkoodii uu daahiray iyaguna waxay sharaf ka dayeen magaca asalafiya inkastuu sharaf yahay laakiin hadday ka run sheegi lahaayeen way fiicnaan lahayd su-aashu waxa weeye waxaa laysla dhex marayaa oo idaacadihiina ay go-aan ku gaadheen inay muslimiinta ay ku idhaahdaan waxaa kala jira waxa la yidhaahdo asalafiya alcilmiya asalafiya addacawiya asalafiya aljihaadiya ama asalafiya alqitaaliya ama asalafiya alsharciya ama asalafiya altaqliidiya alrasmiya waxaa mashaayikhda la doonayaa inay si kooban dalabatulcilmiga iyo muslimiinta ugu sheegaan tacbiiraadka caynkaasi xaqiiqadiisu waa maxay waxaanu ku horraysiinayaa ashaykh cabdillaahi albalbaraawi falyatafadal
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى اظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbih وslma تsliima kasiira waxaynu hore u sheegnay kuna celcelinay in fara badan salafiyada macnaheedu inuu yahay in la raaco waxyigii ilaahay uu soo dejiyey qur'aanka iyo xadiidka صaxiixa ah oo loo fahmayo siday u fahmeen salafkii aynu sheegnay waxaynu weliba taa kusii caddaynay aynu daba dhignay salafiyadu inay tahay islaamkii saxda ahaa islaamkii nebi maxamed uu ka dhintay ee nebi maxamed iyo saxaabadu ay haysteen waxbana aan lagu darin waxna aan laga dhimin sidiisii saafi u ah safaagiisii baaqi ku ah waxaanaynu ogsoonnahay islaamkaasi inaanu qaybqaybsanahayn ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu dhaleeceeyey kuwa qur-aanka qaybiya aladiina jacaluu lqur'aana cidiin ee qaybna rumeeyey qaybna beeniyey qaybna ka qaatay qaybna ka tegay waxaanu ilaahay muuminiinta amray inay islaamka si dhammaystiran u qaataan yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaasa walaa tattabicuu khutuwaat shayطaan islaamnimada si dhammaystiran u gala buri ilaahay subxana wa tacaala ikhuduu lislaama min jamiici jawaanibi islaamka waxba ha ka tegine waa diin dhamaystiran oo kala hadhi mayse siday tahay u raaca weeyaan macnaha marka islaamku qaybintan aqbali maayo in la kala qaado cilmigiisii iyo dacwadiisii iyo jihaadkiisi salafiyaduna maadaama islaamkii saxdaa ay tahay intaba way koobsanaysa oo dadka in xaqa loogu yeedho waa dacwadiiyo dee islaamkaa xaqaa bay ka mid tahay oo jihaadkii taasuu ka mid yahay oo salaadii baa ka mid ah iyo cibaadaadkii waxaa ka mid ah cilmigii baristiisii iyo barashadiisii waxaanay ahlucilmigu sheegeen raxmatullaahi calayhim inay ka mid tahay atbaacu salaf dadka salaf raacayaasha ah sifaadkooda iyo tilmaamahooda inaanay ahayn ahlu cubuudiya muqayada ay yihiin ahlu cubuudiya mutlaqa inay cibaadadoodu tahay mid sii daysan oo wax allaaliya wuxuu ilaahay ku addoonsaday ayay samaynayaan siduu ilaahayna u kala horraysiiyay u kala horraysiinayaan siduu ilaahay u kala fadilayna waa u kala fadilayaan ma aha kuwa cibaado qura si gooniya u calaamadsada waa inagu dacwaddun baynu qaabilsanay shaqo kuma lihin jihaad iyo iyo cilmi iyo arrimaha kale ama idha inagu cilmigun baynu qaabilsanay wuxuuna hala barto dacwad iyo jihaad iyo ha isku wareerin ama idha inagu jihaadka ayuun baynu qaabilsannahay cilmiga iyo dacwadana qolooyin kale ayaa qaabilsan waxaanay culimadu sheegeen sida shaykhulislaam ibnu taymiya ibnu lqayim inay taasi bidaca ka mid tahay kursiganna in badan baan ka sheegay in dadka qaarkood ay yidhaahdaan innagu dacwadda ayuun baynu qaabilsannahay ama hawsheenna waa dacwadu oo cilmiga iyo qaybihi kale islaamka ay iska daayaan qaarna jihaadka goonni ay u sheegtaan qaarna dacwad gooni ay u sheegtaan ama cilmi bidaca ayay taasi ka mid tahay waa qaybin diinta ilaahay la qaybiyey ee ahayd in iyadoo dhammaystiran sida ilaahay uuna amray lagu dhaqmo dad kale loogu wada yeedho marka nabrow ila allahi min hada taqsiim qaybinta noocaasa ilahay baynu beri uga nahay asalafiyatu fiiha alcilm wa fiiha addacwa fiiha aljihaad wa fiiha kullu khayr waanay dhamaystiran tahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmata waraditu lakum lislaama diina waa diinta ilaahay u dhamaystiray qayb qaybinna uma baahana in la qayb qaybiyaana waa shay bidca yaase keenay taqsiimka noocan ah qaybinta noocan ah ma ahlulcilmiga ayaa sheegay oo kutubtaad ku aragteen markay salafiyada sharaxayaan iyagoo leh waa qaybsantaayo salafiya cilmiya salafiya jihaadiya salafiya dacawiya abadan ahlucilmiga agtooda iyo kutubtooda ku arki maysa hadalka noocana waxaa keenay qaybinta noocana kufaarka suu walaalkan cabdulxakiim sheegay doonaya inay magaca ka dilaan islaamkaa saxda ah iyo waddada nebi maxamed iyo saxaabadu ay mareen waxaa kaga dayday calmaaniyiinta waxaa kaga dayday dadaan kelmaddan macnaheeda fahmahayn oo jahli uu seejiyey macnaheeda inay fahmaan waxaa kaloo taqsiimka noocana isticmaala kuwa ku dhacay bidcadii ahlucilmigu ay sheegeen haddeer aan idiin tilmaamayey oo diintii ilaahay qaybqaybiyey qaybo ka midana qaatay qaybo ka midana iska daayey qaybo ka mida ku magac darsaday diintii qaybo ka mid a qaybo ka midana cid kale ugu magac daray marka masderka ama meesha isha uu taqsiimkan ama qaybantan ee kasoo fushay marka la eego waxaa kuu caddaanaysa mar labaad baadilnimadeeda marka laga yimaado adilada iyo qawaacidka ahlulcilmiga ee aan tilmaamay bilmunaasabana jamaacaadka ku caanbaxay takfiirka gaalaysiinta muslimiinta iyo daadinta dhiigooda iyo muslimiinta inay geliyaan dagaal aanay diinta iyo muslimiinta toona maslaxadi aanay ugu jirin oo intay qori dab la suraan kadibna buuraha iyo kaymaha ay galaan oo ay u kala tagaan maxastii muslimiinta iyo cadowgii kaafirka ahaa waa dhacdaa mararka qaarkood inay magacan sheegtaan si ay ugu socodsiiyaan manhajkaa baadilka ee ku dhisan gaalaysiinta iyo daadinta dhiigga waxaana taasi ay la mid tahay un waxaynu aragnaa sharikaadka qaarkood oo soo saara alaab quality fiican leh oo shirkado kale oo alaabtoodu ay liidataa ay ugu magac daraan si alaabtoodaa liidataa ay u socoto dadku ay u iibsadaan taa kama duwanaa laakiin waxaa min nicmat illaahi ah magaca asalafiya inaanay ku sabri karin qaar jazaa'ir ka dagaalami jiray ayaa waxay la baxeen aljamaca asalafiya lidacwa alqitaal maalma kadibna waa ka guureen oo alqaacida fii bilaadi lmaqrib bay uga guureen ilaahay baa magaca fiican iyo abtirsiinta wanaagsan ka kaxaynaya laakiin waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mid ah magacii iyaguba iskaga guureen ay qaban kari waayeen inay gaaladu weli ugu yeedhayaan oo idaacadahooda ay leeyihin aljamaca asalafiya lidacwa alqitaal hadda waxay la baxeen alqaacida fii bilaadi lmaqrib way ogyihiin magacii inay iska bedeleen oo ay ka guureen haddana weli waa daba wadaan wa kadalika waxaa jira qaar fara badan oo munaasabaadka qaarkood oo markaa is leeyihiin magacaas ayaad wax ku socodsiin kartaa ama dadku idinku soo taagi karaan u sheegta inta kalena magacyadooda isticmaalaan marka taqsiimka noocaasa waxaan kusoo gebagabaynayaa inuu yahay mid baatila salafiyaduna waa diintii ilaahay oo dhammaystiran cilmigeeda iyo dacwadeeda iyo jihaadkeeduna way wada socdaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayra aljaza waxaynu runtii kusoo gebagabaynaynaa laba su-aalood oo koob kooban iyo ogeysiin waxa walaalo fara badan oo muslimiinah dad fara badani ay ku fureen shubho markay is idhaahdaan manhajkan salafiga ama dacwa salafiya inay fahmaan inay ku yidhaahdaan xarakaadka muslimiinta ah ee jira ayay la mid tahay addacwa salafiya waxaana la aasaasay xilligii ay socdeen dagaaladii khaliijkii dad fara badan ayaa laga yaabaa shubhadaas in maskaxdooda la geliyo waxaan jeclaan lahaa munaasabadan inay mashaayikhdu ay wax ka yidhaahdaan falyatafadal mashkuuran maajuuran waxaan u dhiibayaa ashaykh cabdirisaaq alalbani bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin sala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaan filayaa shubhadaasi waa shubho waahiya oo iska muuqata inay dacfigeedu dacwa salafiya culimadii tacriifiyey sidaa maqlayseen waa dacwad ka soo bilaabanta dacwaddii nebiga calayhi salaatu wassalaam maadaama ay tahay alislaamu asaxiix islaamkii saxa ahaa qof bashar ah oo ha ahaado miman salaf dadkii hore ama miman khalaf dadkii dambe oo dacwa salafiya aasaasay ma jiro laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu siiyey dacwa salafiya sidii nebigu calayhi isalaatu wasalaam xadiiskii fii saxiixi lbukhaari ku jiray calaa ra'si kulli mi'ati sana boqolkii sanama boqolkii sano markay go'daba ama qarni markuu go'oba in ilaahay tabaaraka wa tacaala in ummadda ku manaystay inuu ka soo saaro dad culamo ah oo rabbaaniyiin ah oo iyagu diinka dib u cusboonaysiinaya wixii dadku ay sunnadii dhimatay dib u noolaynaya cibaadaadkii dadka u saxaya caqiidadii dadka u saxaya cilmigii dib u noolaynaya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ummaddan ugu deeqay shubhada noocan ee ku saabsan inay dacwa salafiya ay bilaabantay waktigii khaliijka waxaa faafiyey dawaa'ifta ka soo hor jeeda dacwa salafiya ayay ka mid tahay asmaadii iyo taariikhihii beenta ahaa ee ay doonayeen inay ku tashwiihiyaan sumcada iyo xaqnimada dacwa salafiya iyadoo keliyana maahae waxa weeye asmaa fara badan oo hadda halkan aan lagama sheegi karin farabadnidooda ayaa dacwa salafiya lagu ilsaaqiye oo lagu dhejiyey wax casrigan bilaabayna ma aha ee cusuurtii hore ee salafkii asalafu asaalix ayaa dadka dacwadda xaqa ku baaqaaya ee firaqa soo baxay ee diinkii ka faaruqay ee munshaqiin tahay ka jabay jamaacadii xaq ahayd ee muslimka ahayd waxa weeyaan waktigaa salafka ayaa dadkaa dacwadda xaqa ku baaqaya ayaa asmaa loo bixiyey bal nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa loo bixiye o nimanka mushrikiinta u bixiyeen waxyaalaha ay u bixiyeen waxaa ka mid ah inay ku yidhaahdeen dacwa salafiya waktigaa hore inay tahay naabita inay tahay naasiba inay tahay xashawiya inay asmaa fara badan oo noocaas ah ayaa a'immadii waktigaa joogay lagu ilsaaqiyay mid walbana dilaala buu leeyahay marka la fasiro ah cay la doonayo in lagu caayo dacwa salafiya oo la mariyo xumaan dadku ay kaga cararaan dacwa salafiya xarbulkhaliij ma bilaabmin waa tii culimmadu ay sardinayeen culimmadii dacwa salafiya calaamdadaad taariikh laga soo bilaabo salafu saalix ilaa quruntii dhexe ilaa iyo qarnigeennan inay salafan an khalafa can salaf salaf an khalaf ay maaragtay isdaba joogeen oo midba midka kale uu dacwaddii iyo xaqa ahayd uu soo gaadhsiiyey uu ka qaatay oo uu sidaa ku faafinayay marka xarbulkhaliij waktigaas fitan fara badan baa soo waajahay ummadda muslimiinta ah fitankii mawaaqiftii ay ka istaageen ee xaqa ahayd oo ah inaan dagaallada laga qayb gelinin inaan dhallinyarada loo dirinin meelaha mawbuuga ah ee waxa weeyaan ay fitanku ka jiraan inay kala dagaalameen daraaddeed ayaa waxaa loo bixiyey oo la yidhi waa dacwo bilaabantay waktigii khaliijka waxyaalaha weliba loogu kelimaadkaas dadka sameeyena waxay ahaayeen raddu ficil ka dhashay markii kutub fara badan iyo manaahij fara badan culimmadii dacwa salafiya ay bayaamiyeen oo ay ka mid tahay kutubtii ilmo qutub sayid qutub iyo maxamed qutub iyo maxamed alkhazaali iyo xasan aturaabi iyo kuwa la halmaala kutubtoodii oo fitan fara badan maanta u soo jiiday ummadda muslimiinta ah oo maanta waxaa dhiig daadanaya iyo waxaa maanta takfiir socda kutubta laga sharaabay ee waxa weeyaan laga faafiyey ay tahay markii kuwaas aada loo bayaamiyey ayaa min baabi raddi lficil ayaa erayada iyo kuwo kale la isticmaalay oo aynan halkan ka sheegi karaynin liwaqaaxatihaa wa shanaacatihaa anigu markaa intaas ayaan kusoo koobayaa wsala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina moxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta
waxaan isla su-aasha dhafteeda si kooban sheekh cabdallah albadbaraawi ayaan si kooban isaguna inuu kelmad kooban ka idhaahdo shubhadaas falyatafadal mashkuuran maajuura
alxamdu lilah shubhada noocaasa ama warkaa laba qof midkoodunbaa horta sheegay qof waa qof aan war haynin oo warkaa loo dhiibay iyo magacyadaas salafiya jadiida iyo waktigii dagaalkii khaliijku uu socday baa la asaasayo qofka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi in jaaءakum faasiqun binaba'in fatabayan ilaahay wuxuu uhi warka iska hubsada inta aydaan tabine dad kale aydaan gaadhsin waayo hubsasho la-aanta waxaa ka dhashaa war aan la hubsan oo la tabiye waxaa ka dhashaa dhiig xaaraana in lagu xalaashado ama maal macsuumo ilaahay ciddale uu u dhowray in lagu dhaco ama dad cirdigooda iyo sharaftooda in meel lagaga dhaco munaasabaad noocyadaa aan sheegay ka mida ayaanay aayaddu kusoo degtay waxaan leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waman qaala fii mu'minin maa laysa fiihi askanahu allahu radqata alkhabal qof mu'mina qofka ka sheega waxaanu ku sifaysnayn ilaahay wuxuu dhex dejiyaa dheecaanka ka dhaca kufaarta marka naarta la geliyo yacnaa naarta ayuu galaa weliba kuwa dheecaankoodaa dusha kaga yimaada oo la dhex dejiyaa nooca labaad ee hadalka noocana sheegaa sida sheekh albani uu sheegay waa dabqarad iyo ujeeddo kale dacwad ay og yihiin inay xaq tahay oo ay tahay waxyigii nebi maxamed ilaahay uu ku soo dejiyey oo cid asaastay oon ilaahay ahayna aanay jirin ayaa si ay dadka uga jeediyaan axsaabtooda iyo firaqoodana ay u difaacaan ayaa waxay dhahan waa xisbi waktigaasaa la sameeyey kuwaana waxaan leeyahay ilaahay wuxuu yidhi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilkiina keena haddaad run sheegaysaan in kunta muddaciyan falbayina wain kunta naaqilan fasixa haddaad adigu warkaa sheeganayso muddaci mudducaale aad tahay dee caddayn baa lagaa rabaa caddayn la-aan waxba lama xukumayo lagu xukumi maayo haddaad cid ka soo wararaysana sanad saxa keen oo laga aqbalo waa ninkaasi waxaa waa soo wariyo hebel buu ka soo wariyo hebelo hebeloo sanadkaagaa deetana lagula eegi doonaa shuruuddii warka lagu aqbalaya ma dhammaystirta mise ma dhammaystira waxaan leenahay jamaacaadka waa la yaqaanaa mid walba ciddii samaysay ikhwaan muslimiin waxay odhanayaan xasan ulbanaa baa asaasay tabliiqna maxamed ilyaas baa asaasay bay odhanayaan itixaad iyo ictisaamna rag bay kuu tirinayaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa asaasay intay meel heblaayo fadhiisteen oo ay ku shireen waktigii la aasaasayna waa laguu sheegayaa oo kun iyo sagaal boqol wax ka horreeyey ma jiraan wax ka dambeeye mooyaane bal warkaasoo kale oo caddayntiisa wataa laynoo sheego ha la yidhaahdo salafiyada kun iyo sagaal boqol iyo intaasaa la aasaasay hebel baana aasaasay ama hebel iyo hebel caddaynteediina ha keenaan taa ay ku celceliyaan ay leeyihiin salafiyadu marka waa xisbiga waa la asaasay horena halkan shan dhowr iyo sagaashankii mal halkan kaga hadlay shubhada culimada xataa ay u nisbeeyaan ay yidhahdaan hebel iyo hebel baa asaasay dadka axsaabta iyo urura in la sameeyo ugu radin badan inay yihiin baan caddeeyey culimaduna xisbiye ay ka beri yeeleen markaasaan hadalkaygu waxaan kusoo gebagabeeyey haddii laga soo qaado inay dad samaysteen xisbi ay salafi u bixiyeen kaa adigu iska ilaali waktigaa mamay jirin laakiin maanta way buuxaan dad axsaab lahoo magicii asalafiya ayaa wuxuu noqday mawdat lcasr modelka casriga socda markaasaa xisbiyadii baa lagu socodsiinayaa sidii maarkadii ama calaamadii alaabta loo samayn jiray aan hore aan u sheegay sheekh ibnu cuthaymiin baan intaa dabeed arkay oo yidhi intami ilaa manhaji salaf walaa tantami ilaa xisb manhaju salaf u nisbo sheegoo ku abtirsoo raaca laakiin xisbi hadduu doonayo magaca salafi baa la baxe iska ilaali anna saasaan leehay haddaan anigu idinku yeedho xisbi salafiya ha iga yeelina laakiin markaan idin idhaahdo waar salafkii raaca nebi maxamed iyo saxaabadii taasi waa waajib sharciya adiladeedana caawa iyo habeenne ka horreeyey iyo kuwo ka dambeeyaba horena waa loo maqlay dibna waa loo maqli doonaa dicaayadana suu sheegay sheekhulalbani ma cusba oo ahlulbidacu xaqa markay wax kale ku hor istaagi waayaan dad bay u tiiriyeen oo waxana uu wadaba wixii hebel ama hebel uu sameeyey sheikhulislaam ibnu taymiya markuu alifay alcaqiida alwaasitiya ee kuwii qudaada ahaa ee ashcariyada ahaa ay ka hor yimaadeen ay la dagaalameen ayaa nin xaakimaba wuxuu doonay inuu arrinta yaro dembabaso oo khilaafka culimada uu iska aamusiiyo markaasaa wuxuu yidhi ibnu taymiyaw dee madhabkii imaamkaaga axmed ibnu xambal baad qortay waana mid la ysla yaqaano curfiya ninku madhabka imaamkiisa inuu wax ka qoro marka wuxuu doonayay inuu kudha ninkani waa xambeliyo dee xambaliyadii unbu buuggan ku qortay idinkuna shaaficiyaa tiinoo shaaficiyadiina kutub kale idinku qoran laakiin arrintaa maqsuudkeeda maqdiyeeda iyo waxa ka xuna ka dhalan kara uu fahmay sheikhulislaam markaasaa wuxuu yidhi caqiidada anigana laygama qaato mid iga weynna lagama qaato wainama yukhadu min kitaab illah wamaa saxa min sunati rasuuli illah kitaabka ilahay baa laga qaataa iyo waxaa sunada nebiga ka mid ah axaadiida ka mid ah ansax wuxuu ihi ma jamactu ilaa caqiidata salaf caqiidadii salafka nebi maxamed iyo saxaabadu maanu kitaabkan ku qoray haddii axmed ibnu xambal uu la iman lahaa wax khilaafsanna lamaa qabilnaa minhu walaradadnaa caleyh kamaanaan aqbalneenna waanu ku radin lahayn buuri waxaanuu yidhi qof kastoo igu khilaafay ictiqaada kitaabkaa ku qoran saddex sannadood baan u kaadinaya talaata sanawaat meeshuu doonayaa soo maro cid doonayaa soo weydiiyo kitaabku doonayana ha soo baadho hadduu ka soo saaro wax khilaafsan caqiidadii saxaabada waan ka noqonayaa buuri waa masaxaya saddex sannadood bay khasnad kastoo kutubi ku jirtay baadheen xaraf khilaafsan bay ka waayeen anna waxaan leeyahay caawa saddex sannadood baan u kaadinayaa qofka yidhaha salafiyadu waa xisbi amiir leh oo xubnaloo tashkiilka iyo qaabka lagu yaqaano axzaabtu ay leeyihiin leh talaata sanawaad baan u kaadinaya ee xujaa keena wallahu aclam جزا الله الشيخ خير الجزاء جزا الله الشيخ خير الجزاء سؤالها waxaynu kusoo gabagabeynaynaa hal su'aalah taariikhdu qofka daraaseeya wuxuu arkayaa duwalku inay kacaan oo ay dhacaan firaqa ama ahlulbidacu intay madaxa la soo kacaan oy wax isbidaan ayay haddana dhacaan waayo ahlu xaq ma dad fara badan oo waktigeenna nool markii awooddooda ay daciiftay manhajkoodu uu daahir noqday inuu munxarif yahay walow awoodba ha isbidaan ee culimo iyo caamo muslim iyo kaafirba la arkay dacfigoodii waxaan u jeedaa ahlulfitan ahlu ltakfiir ahlu lkhuruuj gaaladu nacasiya maaha waa inay ka faa'idaystaan waa inay yidhaahdaan war kan aragnaya kii xaqa waday maxaynu ku shaambadaynaa wax allaaliya wixii ay aaminsanaayeen qolooyinka ahlulfitan gaaladu waxay go-aan ku gaadheen dusha inay u saaraan addacwa asalafiya idaacaadkooda majallaadkooda maraakistooda cilmiga inay yidhaahdaan ama hub ha sito ama yaanu sidane israaciyo magaca salafiga dil alikhwaan almuslimiin iyaguna go-aan waxay ku gaadheen inay dacwatu ahlisunna almanhaj asalafi inay u tiiriyaan wax allaaliya waxaa fitanku dhacayay ee ay wadeen ahlulfitan assuufiya ayaa iyaguna madaxa la soo kacay oy tiidhi munaasabadda ka faa'iidaysta oo u tiiriya fitanka iyo ikhtiyaalaadka iyo tafjiiraadka manhajka salafiga ah kuwii iyagu hubka qaatay ee man manhajka tawxiidka hoos u dhigay intay u banbaxeen ayay difaaci kari waayeen oo idaacadaha tegeen laakiin waxaan mashaayikhda ka codsanayaa in ay wax ka yidhaahdaan in manhajka salafiga ah inuu asal u yahay ama sabab u yahay khalalka iyo dhibaatada adduunka maanta ka dhacaya waxaan ugu horraysiinayaa ashaykh alalbani walyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد majlisku waa dheeraaday raalli ba ahaanaysaan su-aashan ama qaabkan uu maaragtay su-aasha usoo dhigay alaakh cabdilxakiim anigu ereyga aan ka geysanaya waxa weeye marka hore ma jirto cid mucayan ah oo aan anagu shamaata ahaan iyo inaanu ku wiilsanno hal inaanu halkan ka sheegno mad yani arrinteedu ma aha laakiin waxa weeyaan wax la yidhaahdo xaqiiqada inaanu bayaamino keliya waxa weeyaan dacwa salafiya oo ah dacwadda xaqa ah dacwadda dadka ugu baaqaysa alkitaab wasunna calaa manhaj salafi saalix halkan waan idinka sheegay inay dowrkii kaga aadanaa ummadda ee ku saabsanaa inay u caddayso manaahijta munxarifka ah inay runtii axsana qiyaamin ay arrinta noocaasa u kacday oo ay bayaamisay raadkeediina la arkay amaa dacwaadka kale waa markaa bisidqin wa ikhlaas lagu warramayo amaa dacwaadka kale waxa weeye hadday dacwaad dacwad ay muujiyaan ama ay soo dhex dhigaan ummadda dacwaddaas ma ahayn dacwad matelaysay islaamkii saxiixa ahaa waayo ummaddu maalinba maalin maalinba maalinta kasii dambaysaa fitan mutawaasila oo xidhiidh ah ayaa ku imanayey waana iman doonaan fitanku nabiguna calayhi isalaatu wasalaam zamankiisii waa uu kaga warramay saxaabadoo nool inuu yidhi waxaan arkaa fitankii oo idinku soo daadanaya ka mawaaqic alqadr sida dhibicda roobka oo kale idinku soo daadanaya fitanku maanta maalinuu ka badan yahay waa yemi fitankaa maanta jira oo jiho walba ka imanaya dadka jihaadka xaqa ah oo ah jihaad dacawi ah oo carabkooda ku jihaadaya oo qalinkooda ku jihaadaya oo waxa weeye maalkooda ku jihaadaya waxa maanta muuqata oo ugu horeeya waa dacwa salafiya khayru shaahid markhaatiga ugu horeeyana waxa weeye in maadaqii ama dhibaatooyinkii muslimiintu ay ku dhaceen kulligood intii aanay dhicinin ka hor ay bayaamiyeen makhaatirta iyo mashaakilka ummadda ku iman kara ee culimmaduna ay sii sheegeen oo sii tawaquceen ummadda muslimiintana hore u soo martay soona takaruraysa inay u sheegeen oo ay ka mid tahay inay xaaraan tahay in la bannaysto dhiigga qofka muslimka ah in la bannaysto maalkiisa ilahay uu macsuumka ka dhigay in la bannaysto cirdigiisa marka haddii maanta sayxaad iyo dhawaaqiyo ay soo kordhayaan oo bacduljamaacaad ay dareemeen ama ay ka hor timi inay ku sii socdaan manhajkaa damawiga ah ee dhiigga ah ku salaysan hadday u arkeen inay arrintaasi tahay mid aan saa'iq ahayn waxa weeye waxaanu leenahay waan ugu baaqaynaa oo kusoo dhawaynaynaa inay manhaj addacwa asalafiya alxaqa inay dhammaantii ay wada qaataan oo aanay diinkii aanay barbarinin oo ay kitaabki iyo sunnada u fahmaan sidii salafka u fahmay oo ay ka bilaabaan inay ka daayaan ummadda furqada ay ku wadaan iyo tafaraaruqa iyo inay marba magac cusub inay intay la baxaan inay ummadda ugu yeedhayaan magacii hore marka uu gubto fitan mid lala saaxiibiyey uu noqdo oo mid maga marka magacaa la maqlo fitankiina la xasuusanayo uu noqdo ya ayay magacaaba ka guuraan oo haddana magac cusub bay la baxaan dee magacaas intuu shaqaynaya marka way asmaab fara badan baa soo martay maraaxiista imika ay soo mareen xarakaadku mar gaaray tahay in laga sheekeeyo oo jamaacaadkaasi waxay soo haayeen maalin walba oo ay joogeen magac gaara bay lahaayeen mar jamaaca fulaan baa la odhan jiray haddana jamaaca fulaan baa la odhan jiray haddana jamaaca fulaan baa la odhan jiray maantana magac baa la yaabay maantana qaar badan waxay u tatallucayaan u hanqaltaagayaan magaca qura ee aan guban ee aan ee nool ee aynu dhex geli karnaa waa inagoo maanta ku baxsana manhajkaa dacwa salafiya oo la dhahda salafiyiin baanu salafiinta annagu waanu sheegnay inaanay u ahayn mid qof mucayan ah gacanta ugu jirta oo cidduu doono salafi ka dhigaya cidduu doonana u diidaya taa culammadu way ka hadleen inuu tahay manhaj la raaco oo lagu camal falana waa la bayaamiyey walaalayaal innagoo ka muslimiin ahaan waan waxaan leenahay jamaacaadka muslimiinta o dhan waxaan ugu baaqanaa dhammaantood in aynu kulligeenba xadhigga ilahay wada qabsano ilahay baa qur-aankiisa ku yihi wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraqu ilahay baa qur-aankiisa ku yihi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiican kullu xusbin bima ladayhi far farixuun marka waxaynu wada qaado dhammaanteed dhammaanteen waxaynu wada qaado oo inagu wada filan islaamkaa saxda ah oo ay matelayaan asaxaaba oo imtidaadkeeda ilaa maanta uu jiro marka waxa weeyaan dacwa salafiya waa inagu wada filan tahay xukuumatan wa shacban waa inagu wada filan tahay laakiin waxaan uu sheegaynaa haddii iyadoo inxiraafkii uu jiro maanta dad badan ay doonayaan in ay magacii dacwa salafiya ay min baabi talbiis iyagoo oo doonaya dadka inay wax ka khaldaan inay yidhaahdaan ku andacoodaan salafiyin baanu nahay taas inaanu u soconaynin horena uguma soconin waxasaan anigu leeyahay dhammaantiin walaalayaal waxaa inagu wada filan oo ina wada qaada waa alislaamu saxiix taasoo keliya inagu wada filan ilahayna waxaan ka baryaynaa dhammaanteen in uu xaqa ina wada waafajiyo dhammaanteen oo inaga inaga dhigo kuwa raacay nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisii sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed
jazaa allahu shaykh jawaabta aadka u qiimaha badan iyo talada iyo waanadaas uu inoo soo wada jeediyey ama uu u jeediyey si gaara dadkaas walaalaha ah waxaan si kooban u dhiibayaa sheekh cabdallah inuu isaguna su-aashaas ah in addacwa salafiya inay tahay aabbaha ama asal ay u tahay fitanka adduunka ka dhacaya dad fara badan ay ku shaambadaynayaan manhajkii tawxiidka inuu arrintaa wax ka yidhaahdo falyatafadal mashkuuran wama'juuraa
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا arrintaasi waa xaqiiqo jirta sidaa uu dhigay walaalkeen cabdulxakiim dacwada xaqa ah ee muslimiinta anfacaysa ee isbeddelka dhabtaa ku samaynaysa ee u celinaysa cahdigii hore ee muslimiintu ay ahaayeen kuwo toosan siyaadada iyo hoggaaminta caalamkana leh gaaladu marnaba horena raalli ugamay noqon iminkana raalli kama aha waa la dagaalamayaan ma aha dad hub haysto meel fadhiyo diyaaradayo dabaabada ay ku weerarayaan laakiin waxa ay ku weerarayaan waa dacaayad manhajka iyo laqabkiisa iyo magaciisa inay dacaayadeeyaan iyagoo isticmaalaya warbaahinta noocyadeeda kala duwan walihaada inaad u fiirsateen mooyaane berigii hore waxaynu aada uga maqli jirnay idaacadahooda iyo warbaahintooda kaleba magaca alqaacida iyagoo ku celcelinaya way ka guureen iminka waayo sidaa la sheegay waxay u arkeen wax fashilmay maadaama dadkii muslimiinta ahaa dhibkiisa ay dareemeen waxaa markaa had iyo janaale iminka ay ku celcelino dhegaha muslimiinta ay ku badinayaan salafiyada ama mara yidhahdaan salafiya jihaadiya ama mara yidhaahdaan wahaabiyada ama atayaaru salafi waxaa kaloo isticmaalaya ururada manhajkaas aan raallida ka ahayn ee caqiide ahaan u diidan manhajka salafiga ururada aan raalli ka ahayn ee caqiide ahaan u diidan fursadanay uga faa'iidaysanayaan iyaguna waxaana isku dayayaan inay ku dhajiyaan laakiin waa arrin waaqaca iyo xaqiiqada khilaafsan oo ma hirgelayso manhajka salafiga ahi kutubtiisana waa ku qoran tahay xurmada dhiigga islaamku uu leeyahay kutubu sunna dagaalka fitnada in laga fogaadaana waa ku qoran tahay waxaa kaloo ku qoran alkhuruuj cala alxaakim almuslim inay xaaraan tahay usuulu sunna iyo usuulu salaf ay khilaafsan tahay oo qofku khawaarijta uu kaga mid noqonayo tafaruqa iyo axzaabta oo umulfitan ta dhashay fitan fara badan kadigisteeduna waa ku qorantay ducaadda salafiyiintuna wakti kastoo ay joogaan cul- culamaa iyo dalabatanba culama ahaan iyo arday ahaanba meel walba waa ka caddeeyeen maanta dacwadan laguma shaambadayn karo fitan iyo dhiig xaqdarro lagu daadiyo inay iyadoo aabba u ahayd laguma shaambadayn karo maanta siduu sheekh albaani sheegay iyadoo weli aanayna soo gaadhin ayaa halkan lagaga tiraabi jiro oo lagaga dhawaaqi jiro markaasaa iska dhaaf dadka caamadaa eh kuwo culimo ahi arrinta noocaasa ay ku dhaleecayn jireen salafiyiinta labaatan sannadood baa la lahaa salafiyiintu jihaadkay diidan yihin waxay diidanaayeenna jihaad maayna fitankaasu ahaa dadkii iyagu bilaabay ee aasaaskiisa lahaa maanta ay fitno ku sheegayaan labaatan sannadood ka hor kelimaadkii ay salafiyiintu yidhaahdeen maanta ay ku celcelinayaan takfiirka oo sabab u ah dhiigga islaamka si fudud in loo daadiyo halkee buu ka soo galay dhalinyarta wadaadada ee dacwada u nisbo sheegata manhajka ay doonayaan ha aaminsanaadaan ama jamaacaday doonayaan ha ka tirsanaadaan kama soo gelin kutubu shaikhulislaam ibni taymiya isagaa yidhi shaikhulislaam raximahullah cid waliba waxay og tahay annanii min ashaddi annaasi taxdiiran min altakfiiri bigayri ilxaq inaan anigu ahay dadka kuwa ugu daran kadigista gaalaysiinta xaqdarrada ah waxaanu ka mid yahay culimada salafiyiinta ah ee dawaabidda iyo qawaacidda takfiirku uu leeyahay si mugla u caddeeyey lama odhan karo kutubu shaikhulislaam maxamed bin cabdilwahaab baa sababu ah haaulaai tulaabuna waa kuwa ardaydayadii waxay dhigtaan qawaacid alarbaca alusuul athalaatha kitaabu tawxiid iyo kuwo kaleba ma ka qaadeen takfiir xaqdarraa kutubtaas ma ma ku sexalaashadeen dhiig islaam waa maya idan kutubu a'immati dacwa salafiya sababu ma ahayn oo may dhalin takfiirka waxaa takfiirka sababu ah kuwa maanta iska soo riixaya a'immadooda iyo kutubtooda kuwa waxa weeyaan maanta la takfiir baa jira oo dhiiggii baa xaqdarro lagu xalaashanaya iyaguna waxay ahayd inay si cad u sheegaan waana talo aan siinaye halka dhalinyartooda takfiirku uu ka soo galay halkay ka barteen dhalinyarta jamaacaadku in xukaamulmuslimiin la gaalaysiiyo la yidhaahdo xaakim ama madaxweyne muslimi adduunyada ma joogo dowlad islaamina kama jirto halkay ka barteen in lagu fooganaado uun xaakimka oo isagu uun inuu xukumkii ilaahay ka tegey dadka loogu sawiro iyadoo ummaddu in badan oo ka mid i garab marsan isku xukumka iyo ku dhaqanka iyo ku toosnaanta sharciga ilaahay oo ay kaga habsaameen tarbiyayntii alumma alislaamiya si ehel ugu noqoto inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu nicmeeyo kuwa diinta ku xukuma halkay ka barteen dhalinyarada islaamka si cad baan anigu u garanaya waana taariikh aan soo gaadhay sheekh albanina waa sheegay waxaa laga bartay kutubu sayid qutub wa moxamed qutub waxaa muqarar ahaa oo jamaacaadka maanta dhawaaqaya acdaadooda iyo xubnahooda usarka loogu dhigi jiray waxa la dhaha usra oo koox walba gooni baa la ysugu xidhay markaasaa la odhan jiray kitaab thaqaafa wada akhrista waxaa loo dhigi jiray macaalim fi ariiq wallahi anaa shaahadtu haada ilaahay hortii markhaati baan ka ahay taa goobjoogna waanu ahaa waxaa la dhigi jiray waaqicna almucaasir maxamed qutub uu qoray waxaa maktabadaha yaalay fii dilaali lqur'aan sayid qutub uu leeyihi waxaa la dhigi jiray jaahiliyat lqarni alcishiriin kutubtaas waxaa qaarkood ku qoran in iska dhaaf xukaam iyo dad kale kuwa masaajidada ka eedaamaya ila ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxammedan rasuulullah ashahaada beenaalayaal inay yihiin oo aanay ka dhabahayna kufaar ay yihiin oo in yaroo unugoo isku xidhan weliba sayid qutub uu ku celceliyo dagaal inay u diyaar garoobaan ay yihiin jamaacadii islaamka ahayd kutubta noocaasaba sabab u ah raggaasina kaanuu min alikhwaan almuslimiin ilaa kuwa ka mida ikhwaan muslimiinka oo raggii waaweynahay gacmahay ka taageen yuusuf alqardaawi waar markhaati u haysta iyo xasan alhudaybi oo labaduba yidhi takfiirka dhalinyarteedu waxay ka barteen kutubtii iyo maqaalaadkii sayid qutub haddii la doonayo dhalinyarta manhajka takfiiriga bikayri xaqa lagu takfiirinayo lagu gaalaysanayo muslimiinta ee dhiigga islaamka lagu xalaalaynayo haddii la doonayo in laga masaxo inta ka badqabtana laga ilaaliyo kutubtiisa waa in laga ilaaliyo sayid qutubna waan difaacayaa iyo kutubtiisao lama soo hadal qaadi karo oo waa shahiid ilaahay diintiisa u shahiiday oo waxba lagama sheegi karo lama radin karo takfiir iyo dhiig la xalaashadana waan ka qaylinayaa wallahi inaan labadaasi isqaban ahayn waxaan kusoo gebagabaynayaa ma aha manhaju salaf tawxiid alcibaada iyo tawxiid alasmaa wasifaat oo qura jamacaadka qaarba waxay ku celcelinayaan soo nagan dhigayna kitaabu tawxiid soo nagan alasmaa wasifaat sugayna manhaj salaf intaa waa ka ballaadhay ya ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa kutubu usuuli sunna oo caddaynaysa manaahijta ahlulbidac iyo waxa ahlusunna iyo ahlulbidaca ay ku kala soocmayaane lagu kala garanayo looma dhigin xaqiiq ahaan dhalinyarta bal magacyadooda may maqal usul suna limaami axmed usul suna lilxumaydi sarixu suna liلطabri sharxu suna lilmuzani sharxu suna lilbarbahaari usuushii ahlu sunnuhu ay ku qoran tahay qofku uu ku kala garanayo ahla اlitibaac iyo ahla اlibtidac ahla suna iyo ahla اlbidca looma dhigin waa in iyada la daraaseeyo waxa ku qoran ee xaqa ee adilada ku qotoma qur'aanka iyo sunaha iyo aahaartii salafka si dhammaystiran waa in loogu qanco oo dhalinyarta lagala hadlo ma aha in la yidhaah oo qura waa arrin mudan in laga hadlo laakiin ma aha iyadoo qura inay wax tarayso ila dhiiggii islaamka la dana waxbaa la gaalaysinaya halkuu takfiirku ka yimi dhiigga islaamka in la daadiyo yaa jihaad ku sheegay marka hore ma ka toobad keentay ciddii jihaad ku sheegtay waa in laga hadlo maxaa maanta laga aaminsan yahi wixii horeba iska dhaaf dagaalada dhulka islaamka ka socda ee muslimiina ay islaynayaan kala magacyo duwan iyo khuruujka xukaamta ee caalamulislaami fii tuulihi wa cardihi ka socda maxaa maanta laga aaminsan yahi bal wixii horebay naga daayay ma xaaraan baa iyo khuruuj sida kutubu usuulu sunna ku qoran mise waa arabiicu alcarabi walislaami maxaa laga aaminsan yahay xukaamu lmuslimiin ma inay kufaar wada yihiin mise inay muslimiin cusaada yihiin alkhuruuju cala alxaakim almuslim maxaa laga aaminsan yihi cidda samaysana maxaa laga aaminsan yihi ahlulbidaci mawqifkeebaa laga taagan yihi alqaacida in fara badan baa la difaacay jamacaadka maanta ka qayliyay magacyadooda idaacadaha ka sheegaya ay difaaceen oo muslimiinta ay ugu sheegayeen mujaahidiin xaqu dirira maxaa maanta laga aaminsan yihi quluu lana ya cibaad allah bal maanta waxaa laga aaminsan yahay muslimiinta ha loo sheego oo si faahfaahsan cumuumaadkani waxba ma anfacayaan dadna ma ma tarbiyadaynayaan yacnaa si faahfaahsan ha loo sheego wixii lagu khaldamayna tawbadu waa sharafe ilaahay baan uga toobadkeena ha la ydhahdo salafiyiintii labaatan sannadood lagu caayayay jihaad bay diidan yihin iyo waa adnaab alxukaam waa dubkii xukaamta oo xukaamta ay difaacaan ila lahaa waa murji'a marka xukum gayr ma anzal allah tafsiil baa ku jira waa dembi weyn xaaladaha qaarkood oo gaalnimo raacdana gaalnimu noqdaa iyagana cirdigooda in badan baa la banaystaye bal ha laga xalaashado intaan ilaahay la hortegin wallahu aclam sal allah calaa nabiyina maxamed
ilaahay subxaanahu wa tacaala almashaayikh ha ka abaal siiyo kelimaadka aadka u qiimaha badan Eh, waxaan iclaaminaynaa in in shaa allahu tacaala eh, sabtida bacda almaqrib masaajidka masjid alansaar waa habeenka ay soo gelayso waa habeen dambe in muxaadaro asheikh cabdillaahi albarbaraawi uu geli doono cinwaankeeduna uu yahay in alxukmu ila lilah wuxuu sheekhu ka hadli mansilada xukunka sharcigu uu leeyahay fi lislaam mafhuumka uu leeyahay taxkiimu shariica alariiqu ilaa taxkiimi sharci waddada lagu gaadhayo waxaan kaloo ogeysiinaynaa walaalaha biidn illaah as'ilada ay soo gudbiyeen oo dhan majlis gaara in lagaga jawaabayo waxaan kaloo iclaaminaynaa nadwadani waxay madkhal iyo hordhac u tahay nadawaad cilmiya oo masjid ka socon doona nadwada tan ku xigtaa waxay dhacaysaa jumcada soo socota bacda salaati almaqrib in shaa allah mawaadiicda laga hadli doono waxaa ka mid a xarakaadka iyo axsaabka iyo jamaacaadka mid walba taariikhdooda iyo waxyaalaha ay aaminsan yihiin waxyaalaha laga had iyo mowqifka dacwa salafiya ay ka taagan tahay waxyaalaha laga hadli doono waxaa ka mid ah jihaadka waxyaalaha nadawaadka soo socda lagaga hadli doono waxaa ka mid a dimuqraadiyadda iyo wixii la halmaala suufiyada shiicada biidni illaahi tacaala maalinta jumcada weeyaan bacda alcasriga nadawaadkuna way soconayaan shicaarkooduna waxa weeyaan tacliim ay dadka barayaan nasiixa ay walaalaha u wada jeedinayaan iyo bayaan la bayaaminayo xaqiiqada addacwa asalafiya iyo manaahijta munxarifka ah xaqiiqadooda هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك